kadib kulan ay yeesheen xaakiimka maxkamadda michael davis qaar ka mida ehelada dhalay carruurta iyo sidoo kale jaaliyadda soomaalida ee magaalada minneabolis ayaa wuxuu u jeediyey xaakiimku inay la yimaadaan ehelada iyo sidoo kale jaaliyaduba qorshe u oggolaanaya dhallinyarada xirxiran inay joogi karaan bannaanka inta maxkamadeyntoodu ay ka bilaabanayso ayna sii wadan karaan howlahooda shaqo iyo waxbarashadooda sadiiq warfaax oo ah madaxa ururka qurbajoogta soomaalida kana mid ah dadka dhallinyaradaasi u dhaqdhaqaaqayay ayaa sida tan ii sheegay kulankii oo maxkamaddu ay lahaayeen wiilashii soomaaliyeed ee lagu eedeeyey inay u socdeen waddanka suuriya ninka xaakinka ah wuxuu ahaa nin ka duwan xaakinkii hore oo wiilasha xukumay wuxuu ahaa xaakin macquul ah oo tusay sympathy ama inuu ka xun yahay maaragtay waalidiinta meeshii maalinta yimid marka wuxuu codsaday jajku wuxuu dhegaystay kiis kiis wuxuu yidhi ereygu isticmaalo waxay ahayd this is not black and white macnaha waa arrin wuxuu ka waday culus oo dhinac kasta u gedgedami karta uu fahmi karo meesha qoysas ka imaanayaan in dhibaatadu ay maaragtay ay ay wax ay ay wax aada u culus tahay laakiin wiilashan ay yihiin wiilal haysta clean record oo weligood hore dembi u gelin qaarkoodna ay shaqaynayeen oo familiadooda u shaqaynayeen qaarna ay jaamacada iyo iskoola dhiganayeen qorshahan oo ah midaanan weli la ogolaanin ayse ka fakarayaan jaaliyadda soomaalida iyo waalidiinta dhallinyaradaasi dhalay ayaa haddii uu dhaqan galo wuxuu u ogolaanayaa inay dusha kala socon karaan dhallinyaradaasi dhaqdhaqaaqooda waalidiintooda iyaguna ay heli karaan fursado ay bulshada dib ugu soo noqon karaan mar kale ayuu sadiiq warfaa ii sharaxay marka george michael davis waalidiinta puntland markuu dhegaystay wuxuu ku yidhi isaga iyo qaybtiisa probation officerka iyo maxkamadda iyo wuxuu ka codsaday jaaliyadda oo ah majaalada soomaaliyeed in in dib loosugu noqdo oo la fiiriyo qorshe qorshahaasoo la keeno oo macnaheedu yahay in wiilasha ay banaanka joogi karaan inta maxkamadooda ka bilaabanayso jirnaa oo waxaan ku jirnaa draft processkii qorshahaas wuxuu noqon doonaa qorshe ka kooban saddex waxyaabood aan jeclaan lahaa oo ah spiritual guidance in counseling inay iyo mataqaanaa iyo inay maaragtay waxbarashadoodii ay sii wadan karaan dhalinyaradan dhalinyarada saan kuu sheegay qaar baa jaamacada ku jiray haddaba ehelada dhalay dhallinyaradan ayaa waxay u arkaan in haddii uu hirgalo doonistan wakhtigan ay ku doonayaan qorshahan cusub inay meesha ka saari karto in dhallinyarada ay xabsiga isaga jiraan ayna fursad u heli karaan si looga dhaqo dhallinyarada dembiyada lagu soo eedeeyey ayna u heli karaan waxbarashadoodii iyo bulshadii oo ay kasii mid ahaadaan ayaan maxamed faarax oo ah hooyo leh toddoba carruura ayaa laba ka mid ah lixda dhallinyarada oo mida ay dhashay midna ay habaryar u tahay waxa ay ka mid yihiin dhallinyarada xirxiran waxayna ii sheegtay inay aada u soo dhoweynayaan dadaalada ay wadaan jaaliyadda soomaalida xubnaha ka midka ah aad baan abay maxaan ugu faraxsanahay wixii annaga wax noo qabanayo oo dhan oo seerkayna taagan aad ay ugu mahadsan yihiin sida wax noogu qabanayaan aadna waan ugu faraxsanahay abaayo marka haddii ilmaha wakhtigan laga yeelo halfweyga waxaa la leeyahay oo gurigooda loo ogolaado inay waxbartaan loo ogolaado xabsigii laga soo saaro maxay ka caawin kartaa oo ay ka bedeli kartaa noloshii hore walaale wax badan bay ka bedeli kartaa because xabsi waa laiska ogyahay dhibkiisa iyo efectiga carruurta uu gaarsiinayo hadhow xitaa ka maale markay soo baxaan waxaa laga yaabaa inaysan shaqooyin xitaa aysan si fiican ayna u helin marka maasha allah kolley wiilka walaalkay sadiiq warfaa aada iyo aad baan ugu mahad celinayaa inta kiistan ka qayb qaadanaysa oo dhan oo rabta inay siragarayso inayna caawiyaan abaayo lixdan dhallinyarada ayaa afar ka mid ah waxaa laga soo qabtay magaalada minneabolis oo lagu xiray halka midka kalena lagu xiray san diego iyadoo lagu eedeeyey inay si qarsoodiya uga sifrayeen dalka maraykanka ayna ugu socdeen dalka suuriya si ay ugu biiraan kooxda isis waxaase tallaabada xaakim michael davis uu wakhtigan soo jeediyey ay u eg tahay mid haddii ay hirgasho waalidiinta dhallinyaradaasi dhalay ay fursad u heli karaan in dhallinyaradooda ay ka meeraan dhibaatooyinkii lagu eedeeyey iyadoo la sheegay in dhallinyaradaasi intooda badanna aysan wax dembiyo horay u gelin fursadnay u heli karaan inay dib bulshadii ula soo qabsadaan